magaalada qardho ayaa markii ugu horreysay laga daafuray shirkad soo saarta calafka xoolaha taasi oo loogu magacdaray anfac munaasabadda lagu daafurayay ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka karkaar kan qardho ganacsato iyo xoolo dhaqato doctor cabdigariin kayse oo ka mid ah madaxda shirkadda calafka xoolaha ee anfac ayaa ka waramaya adeegyada ay qaban doonto warshada calafka xoolaha ee anfac waa warshad laga bilaabay magaalada qardho oo loogu talagalay in lagu soo saaro in lagu xoojiyo wax soo saarka dalka dhanka calafka xoolaha shirkadda yoolka ugu weyne loogu talagalay waxa weeye in lagaga maarmo ama lagu yareeyo wax soo saarkii lagu yareeyo soo dhoofintii calafkii dibadda laga keeni jiray waxyaabaha kale ugu sii muhiimsan baa waxaa ka mid ah calaf marka la soo saaro waxaa kor u qaadaya wax soo saarkii dalka wax soo saarka kala duwan ay leedahay shirkadda warshada calafka anfac waxaa ka mid ah geela calafka geela caanaha laga dhiso ama laga maalo calafka geela oo ratiga calafka geela lagu naaxiyo calafka lo-da caanaha laga dhiso calafka lo-da lagu naaxiyo calafka ariga lagu naaxiyo calafka ariga caanaha laga dhiso marka energygii intii loogu talageli wuu leeyahay laba wuu leeyahay fosforaskii wuu saddex wuu leeyahay brotiinki qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay madasha daafurka ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay shirkaddan gaar ahaana xilliyada ay dhacaan abaaraha baahsan waa ku dhiirigelinaynaa aqoonyahanka hadda tan fakeray iyo aqoonyahan kaleo dalka jooga waa ku dhiirigelinaynaa sidaas si la mid ah waxaa iyadana muhiim ah si loo dhiirigeliyo ganacsiga gudaha dowladda waxaa laga rabaa in ay u fududayso dadka gudaha wax ka soo saaraya oo warshadaha ka samaynaya in loo fududayo waxaa gacantaada ku samaysatay oo kuwaalitiga leh oo aada hubto ayaa fiican iyo wax aadan sida loogu soo sameeyey hubin marka haddaan qiimaha keliya ictibaarino oo lagaba yaabo in cumaan ama meel kale ama mid mid ka jaban laga keeno la arko kuwaasaa ka jaban taasi ma anfacayso waddankeenana anfaci mayso iyaga waxaa kaloo la rabaa inay ka dadaalaan wuxuu inay kala go-aan kala go wuxuu ka mid yahay waxyaabaha haddii waxay ku xidhantahay horta qaro keliya iyo soonaheeda inta xoolo jooga haddaad ku filaataan baaba ganacsi weyna magarata wax ku filan kaystaan waddanku waa waddan badan oo xoolo ka buuxaan laakiin materiaalkuna yuu idinkala kala go-in waxaa keenaysaana hagaajiya